gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir cabdiraxmaan maxamed cali ayaa xafiiskiisa ku qaabilay maamo khadiijo tiriig oo ka mid ah muwaadiniinta ku nool degmada wadajir ee gobolka banaadir oo in dhan muddo labaatan sano ah gurigeeda laga haystay ugu dambeyn ay usoo xukumeen garsoorka dalka gudoomiyaha degmada wadajir cabdiraxmaan maxamed cali ayaana ka warbixiyey guriga ay ku wareejiyeen muwaadinkan iska lahaa isagoona u mahad celiyey cid walba ee kala shaqaysay in cadaaladda la helo
maamo khadiijo oo maanta inoogu timid mahadcelin iyo tiimka la socda oo uu ka mid yahay cabdulaahi ustaad cabdulaahi sulsul iyo tiimka uu hogaaminayo ustaad asal xaajiyow bahda saxaafadda iyo maamulka wadajir dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala ee na waafajiyey inaan ku guulaysano inaan xaqeeda u soo celinno maamo khadiijo oo xaqiiqatan muddo labaatan sanaha dhulkeeda ka maqnaay niyadjab weynna aada ugu muuqday maanta iyadoo faraxsan raalli ka ah wax shuruudana aan lagu xirin inay dhulkeeda la wareegto allah inoo suurogeliya aanu mahad celinaa mahad celinta allah subxaana wa tacaala uu ka sukow waxaan annaga u joognaa inaan u qudbayna bulshada waxaan fulinaynaa awaamiirta iyo dardaaranka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir oo mar kastaba aynugula dardaarmo inaan bulshada loo dhimriyo loona adeego loona cadaalad falo marka awaamiirtiisa annagoo fulinayno waa ku guulaysanay ii sheege inaan u cadaalad falno maamo khadiijo waxaan rabaa marka inaan baaq u diro cid kasta oo haysato xoole aynan lahayn ee ku takrifaleyso waa lasoo dhaafay wakhtigii si baada lagu haysan jiray xoolaha dadweynaha cid kastoo ay ku taamayso inay xoolo islaameed haysato haddaadan alla ka cabsahayn awoodi dowladnimaa jirto qof loo dul qaadanayo ama laga aqbalayana ma jirto inay xoolo qof walaalkeeda oo muslim oo soomaalila ah inay haysato waxaa burburkii dowladii dhexe kadib ay dad badani si iskooda ama xooga ay ku haysteen guryo badan ay lahaayeen muwaadiniin soomaaliyeed